bismillahi raxmaan raxiim xaalada caafimaad ee bukaanada si fiican bay usoo hagaagaysaa waana isisoo fiicnaanaysaa iyo isbedeleysaa marba marka ka dambeysa waxaa la geeyay isbitaalka ugu weyn dalka qatar oo la yihahda xamed hosbital dhakhaatiirtiina heegan bay ugu jiraan afar iyo labaatanka saac qolo walbana dhaawaca gaaray iyo ciddii takhasuskeeda leh ayaa gacanta ku haysa isbedel weyn baana ka dareemeynaa oo dadkii la socdayna ay aada ugu faraxsan yihiin in maaragtay sida loogu shaqeeyay wax lagu qabtay iyo sida dhaawacii isku bedelay gudoomiyaha gobolka xaaladiisu aada bay u fiican tahay waa reerkiisiina waa noo yimaadeen maanta oo dhanna waa la joogeen iyo ilmihiisiiba waana fiican yahay aad ba uga soo reynayaa welina waa waxaa ku socdaa baaritaanadii iyo iskaanadii iyo m r i iyo qeybihii kala duwanaaya ee baaritaanada caafimaadka kabar fiican buuna soo sameynaya aada bay maaragtay familigiis maanta ugu faraxsanaayeen hadeerna waa la joognaa maya hal isbitaal weliba hal department ay ku wada jiraan hal isbitaal oo hal department oo kamid ah iyo ground falo dabaqa hoose iyo dabaqa koowaad qaar ha qaar waa soo noqdeen waa bilaabeen qaarna lafdigooda waxaa daawo badan siiba waxay keenaysaa in dhakhaatiirta laftigooda ayna ku talin macnaha in laga saaro daawada si xanuunka uusan u dareemin marka si fiican bay u kabargareeyeen alxamdulilah nin ka mid ah oo ahaa ninkii ku gubtay dabkii kilomitr foor qaraxii ka dhacay ah ninkaasaa xaaladiisu hadda ma geeriyoon laakiin xaaladiisa unba aada u liidata ninka meelaha ku qorqoreenna waa isaga waa la tacaalayaa laakiin jirkiisii de boqolkiiba sagaashan iyo lix buu gubtay oo bensiin baa ku gubtay waa lala tacaalayaa laakiin nafta ilaahay baa haya hadda waa arrintaas waa weli weli dowladda qatar waxay samaysay dadaalkii ugu weynaa oo qof loo samayn lahaa bay noo samaysay waana uga mahad celinaynaa laga bilaabo jawaabtii deg deg ahay oo ay bixisay oo afar iyo labaatan saac wax ka yar inay diyaarad caafimaad iyo dhakhaatiir sagaal iyo toban ka kooban ay noo soo dirtay dhaawacii oo dhanna ay qaatay iyo intii darnayd oo dhakhaatiirtu xataa ay kusoo dareen oo dhaawacyo hore ahaa dhaawacyo laga keenay qaraxii boosaaso ka dhacay iyo kuwo laga keenay qaraxii kismaayo ka dhacay iyo kii muqdishoba intooba isugu jiraan dhaawac